bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa sheegay in dowladda turkiga ay tahay cadowga koowaad ee ummadda soomaaliyeed dadkan oo aragtiyo ka dhiibanayay xadgudubyada ay dowladaha shisheeye ka wadaan dalka ayaa waxay shaaca ka qaadeen in dowladda turkiga ay tahay cadowga koowaad ee ummadda soomaaliyeed waxay tilmaameen in xukuumadda ankara ay dowladda xabashida etoobiya u hibeynayso kheyraadka soomaaliya islamarkaana aysan ahaynin mid ka shaqaysa masaalixda dalkan dowladda etoobiya ayay sheegeen in duulaan gardarro ah ay ku joogto soomaaliya iyadoo doonaysa inay dhul hor leh qaadato turki horta marka hore turki soomaali walaalaheen waayu leeyahay turkiga cudowga koowaad soomaali turki waa haddii ilaahay laga cabsaayo madaxweynaha wuxuu dhahay etoobiya oo dhul intaas soomaaliya toban jeer camal ka weyn oonu badna haysanin oo inay bad hesho yaa xaqay u leedahay sababta xaqa ay u leedahay yaa sii marka xaqa ay ku leedahay maxay tahay micnaha ana baddeeda ma xaqa ku leedahay waxaas khalad waay khalad waay dad dalkeenna ku soo duulay oo gedi ilaa iyo dhankaan askar iyo ciidan qasab ku soo geliyey maantana inay dhahaan soomaaliya heshiisa ay la gasho wallaahi bilaahi aadaa ugu xumaa kowdheh maadaama dad waddankeenna ku soo duulay ya oo xoog iyo hub iyo saanaad xoog ku soo geliyo taas aad iyo aadaa ugu xumaay kowdhe waa anay dhan waa waa khiireen horta been xaaraan waaye waa ciishoon waaye gudaheega waxaa ku jiro ilaaha og ma jecli marka etoobiya in baddeena la madaxweynaha dowladda federaalka ayaa boorxofteyntiisi waxay kusoo gabagabowday magaalada ankara ee dalka turkiga isagoona etoobiya u saxiixay inay qayb ka hesho badda soomaaliya